halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaal iyo labaatanka bisha januari sannadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacaddana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah cabdixakiin shiruuc iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cood
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimadin ku haynana waxaa ka mid ah gabarh soomaali ah iyo laba carruur ah oo ay wadatay oo ka mid ahaa dadka lagu xiray garoommada maraykanka oo la sii daayay kadib markii xaakim ay dowladda maraykanka ku amartay in aan la masaafurin karin cidna laga masaafurin karin garoommada dadka soo gaaray kadib waxaa dhacay in ayagii oo wada socda la soo daayo ilaa hadda laakiin boorsooyinkeedii ma hayno laakiin saddexdii labadii ciyaalkaydii xaaskii waan haynaa oo waxay nala joogaan d c hadda maal xilligan waxaa kaloon idiin haynaa dhallinyaradii lagu helay kufsigii ka dhacay galdogob oo lagu riday xukunno isugu jira ganaax lacageed karbaash iyo weliba xabsi u dhexeeya shan ilaa iyo toban sanno guddiga doorashada oo maanta soo xiray diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha waxaana doorashada isku diiwaangeliyey siddeed iyo toban musharaxiina sidoo kale dhegaystayaal waxaan idiin haynaa on idaacaddeeda aad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha balse marka hore wararkii caalamka ugu waaweynaa maxkamad federaali ah oo maxkamad federaali ah ayaa soo faragelisay amarkii donald trump ee ku saabsanaa hakinta dadka muhaajiriinta ah ee imanaya dalka maraykanka ee u dhashay toddoba waddan iyo weliba qaar ka mida dadka haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee dalkan garsoore ku sugan magaalada new york ayaa soo saartay amar deg deg ah oo si kumeel gaad ah u horjoogsanaya in la mastaafuriyo dadka lagu xanibay dadka lagu xanibay garoommada kadib marka ay ka soo degaan garoonka iyaga oo sita dalkugal aan weli dhicin
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa la filayaa in uu maanta oo axada khadka taleefonka uu kula hadlo saddex hogaamiye oo caalamka ka mid ah kuwaas oo ay ka mid yihiin boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdulcasiis as-sacuud iyo sidoo kale boqorka dalka imaaraadka maxamed bin zaayid iyo weliba madaxweynaha kuuriyada koonfureed wang yu an madaxweyne trump ayaa shalay sidan oo kale khadka taleefonka kula hadlay afar hogaamiye oo uu ka mid yahay valadimir putin
war qoraal ah oo ka soo baxay milatariga dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in mid ka mida ciidamada dalka maraykanka lagu dilay halka saddex kalena ay kaga dhaawacmeen howlgal lagu beegsanaya kooxda alqaacida warkan oo ka soo baxay taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay afar iyo toban ka mid ah alqaacidada waddankaasi yeman
warbaahinta dalka siiriya iyo kooxda ugu weyn ee la socota arrimaha siiriya ayaa sheegaya in xoogaga dowladda ee ku sugan duleedka magaalada dimashik ay dib ula wareegeen gacan ku haynta xarunta biyaha nadiifka ah ay ka hesho caasimadda kadib markii ay gaareen heshiis u oggolaanaya maleeshiyada fallaagada inay helaan dhan ay ka baxaan wakaalada wararka ah ee dowladda maamusho ee saana ayaa maalintii sabtida ee shalay ka soo xigatay duqa magaalada oo sheegaya in daadguraynta maleeshiyada u dagaalanta fallaagada ay dhowr saacadood dib ugu dhacday cimilada oo xun awgeed mar kale fiidnimo wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan haweenay soomaali ah iyo laba carruur ah oo ay wadatay oo ka mid ahaa dadka lagu xiray garoon diyaaradeed oo ku yaala duleedka washington ayaa la sii daayey kadib markii xaakim maxkamad ku taalla new york ay si deg deg ah u amartay inaan dib loo celin dadka amaba qaxootiga soo gaaray garoomada diyaaradaha maraykanka ee ka yimid dalalka ah oo madaxweyne trump sida kumeel gaarka ah u joojiyey in ay yimaadaan maraykanka farxaan sulub canshuur oo ah sayga haweeneydan la sii daayey ayaa v o a uga waramay sii daynta xaaskiisa maxamed cabdi xasan ayaa farxaan sulub khadka taleefonka ku waraystay
waxaan ogaaday in ay mataqaanaa isagoo ayna dheheen gabadha iyo xaaskana waa la sii dayn doonaa ayagana ee u imow kadib waxaa dhacay in ayagii oo wada socda la soo daayo ilaa hadda laakiin boorsooyinkeedii ma hayno laakiin saddexdii labadii ciyaalkaydii xaaskii waan haynaa oo waxay nala joogaan d c hadda maal xilligan way marka hadda xaaladdu xagey taagantay hadda xaaladdu walaahi shucuubtanada iyo farxadda naga muuqata wax la qiyaasi kara maaha maasha allah n hadda hotel u dhow airbortkii xalay ay kasoo degeen ayaan seexanay waayo way daalanaayeen intaas saacadoodna meeshaa lagu haystay intaas saacadoodna dhexday kusoo jireen marka hadda hotel baanu hadda seexanay haddaanu ka kici rabnaa maasha allah si fiican baanu ku raacanay waana lasoo daayay iyagoo faraxsan bayna la joogaan markaa soo dayntii bal iga waran markaad eh, geeyada duyuuradaha tagtay sidee wax u dhaceen xaggee joogeen carruurtu iyo xaasku xageed adugu ka gashay Eh, sidaad iskula hadasheen ardaydii eh, askartii eh, dhinaca socdaalka Een, markii hore ay soo wacayeen bay lambar i siiyeen lambarkii baan garaacay markii aan u sheegay inaan banaanka taaganahay waxay ugu dhaheen dadka banaanka taagan la taagnow iridda aad hadda taagan tahay bay kasoo bixi doonaan iyagoo socda ee halkaa ka fiirso waan gartay markaa way soo baxeen markaa way soo baxeen kadib markii aan saacado muddo a taagnayn ugu yaraan afar shan saac aan taagnayn ayay soo baxeen waan gartay markaa boorsooyinkoodii iyo wixii ay wateen dhammaan ma la soo baxeen boorsooyinkii ilaa hadda gacan kuma hayno waxay dhaheen ethiopian airline baa een, boorsooyinkii xalaysay xalayna mayna shaqaynaynin marka waxay dhaheen beri subaxii markii ay shaqada furaan kasoo doonta boorsooyinkiinii marka boorsooyinkii weli gacanta kuma hayno waan gartay marka xaasku maxay kuu sheegtay inay eh, aragtay amaba ay la kulantay intii eh, u dhexaysay markay soo degtay ilaa iyo markii ugu dambeysay ay adiga kuu soo baxayeen waxay ii sheegtay in la handaday oo la damcay in katiinad lagu xidho aada loo handaday oo lagu yidhi ciyaalkaaga saxiix ad- adigu wa saxiix adigana saxiix ciyaalkana u saxiix inaan celinayno marka way diiday inay ciyaalka saxiixdo waxay tihi ciyaalka aabahood baa citizena asagaana saxiix ama aan saxiixayn laakiin anigaa iska mas-uula anigu waan saxiixi laakiin ciyaalkan ma saxiixayo kadib ayaa waxay damceen inay handadaan oo katiinad ku- katiinad la soo baxaan oo ay damcaan inay mataqaanay katiinad ku cabsiiyaan waan ku xidhaynaa haddii aad saxiixi weydo warqadda kadib waxay tihi ixida haddaad doontaan laakiin marnaba warqadda ma saxiixayo ciyaalka iyo anigu waan saxiixi laakiin ciyaalka ma saxiixayo waan gartay markaa maxaa ku qanciyey eh, saraakiisha socdaalka inay bedelaan mowqifkoodii hore kolley waxaan umalaynayaa maxkamadaha iyo dad fara badan oo mudaharaaday oo maraykanka meelo fara badan oo kala duwan ka mudaharaaday ayaa waxaan umalaynayaa arrinkaas bedelay ilaahay amarkii inta ka sugaysa waan gartay aduu cidaad saraakiisha ka aragtay ma jirtaa marka laga reebo telefoonki aad ku wada hadasheen waxaan arkay lawyer waxaa kaloon arkay n inkastoonan la hadlin ama aanan la la kulmin laakiinse aan la taagnaa markuu khudbadaynayay senator ka ka socda new n virginia waan gartay marka wixii intaa ka dambeeya hadda maxaa idiin qorshaa hadda waxaa qorshanaa tallaabada koowaad aan qaadayna waxaa noo qorshaysan inaan horta boorsooyinkii raadsano oon ethiopian airline airportkii agtiisa maadaamaan joogno inaan boorsooyinka soo qaadano kadib markii boorsooyinka aan soo qaadano inaan ticket raadsano haddii ticketkii hore ee laga kansalay aan dib usoo cusboonaysiin karo iyo haddii anagu aan ticket jeebkanaga aan kala baxayno waan gartay dad kale oy xaaskaaga kaaga sheekaysay oo gudaha lagu haysto oon iyagu soo bixin dad fara badan bay sheegaysay oo kala duwan oo wadamo kala duwana laakiin wax ay mataqaanaa khaasa maynan ii sheegin waxaa kaloo ii sheegtay mar alla markay musqusha galayaan in korka lagaga xidhayay oo mataqaanaa aada loo kadeeday tallaabo yar xataa loo diidinaya ishoodu macnaha ka ka libaqsado waan gartay carruurtaadu da'doodu imisay ahayd da-deeda ciyaalku waa ciyaal andha oo yaryar waan gartay maxay kaaga sheekeeyeen eh, muddadii ay joogeen erboorka sidee xaaladoodu ay ahayd cunto eh, meel ay eh, ku nastaan adeegsiga eh, musqulaha maxay kaaga sheegeen ama xaaskaa kaaga sheegtay runtii wakti fiican ismaana helin xalay markii ay soo baxeen way daalanaayeen waraysiiba maanaan ka gaarin farxad unbaanu iskula dhacnay kadib markii aan soo qaadnay hoteelka aan keenayna waa seexseexdeen saaka ayaan soo toos toosnay waanu cacadeenay marka welina maanaan tallaabo kala qaadan iyo iswaraysi doonaa
kaasi waxa uu ahaa farxaan sulub canshuur oo ah shayga haweeney laga sii daayey oo ku xirayd mid ka mid ah garoommada lagu hakiyey dadka socotada ah ee ka yimid af toddobada wadan ee madaxweyne trump uu saaray inaanay wadankan maraykanka soo geli karin si ku meel gaara maxamed cabdi xasan ayuu khadka taleefanka ugu warramayey
dhinaca kale wareegtadan madaxweyne trump ayaa waxa ay saamaysay soomaali badan oo ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaas oo v o a u sheegay inay maraykanka u soo socdeen ee bishan januari koob iyo soddonkeeda orodyahanka mo faarax oo asalkiisu soomaaliga yahay ay una orda dalka britain ayaa isna ka mida dadka ay saamaysay wareegtadan trump mo faarax oo degana dalkan maraykanka balse imika waxa uu ku maqan yahay dibadda qoraal uu soo dhigay boggiisa facebook ayuu ku sheegay in isaga iyo dad kaleba loo sheegay in aanu iman karin maraykanka oo ah halka ay ilmihiisu degan yihiin mo faarax ayaa sheegay in boqoradda maraykanka mo faarax ayaa sheegay in boqorada britain ay bilada u saraysa dalka britain ay siisay halka donald trumpna uu sheegay inuu u muuqdo inuu isaga ka dhigay qof shisheeye ah dhinaca kale hay-adda u n h r ayaa sheegtay in qaxoontiga syriya iyo kuwa dalalka kale ka imanaya aysan halis ku ahayn amniga dalka maraykanka waxayna hay-addaasi iyo weliba hay-adaha kale ee xuquuqul aadanaha u dooda ay ku booriyeen dowladda maraykanka in ay ka noqoto go'aanka lagu mamnuucayo qaxoontiga iyo dadka muhaajiriinta ah ee dalka imanaya
mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a hoose toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ayaanad dhegaysanaysaan shan dhalinyaro ah oo lagu haystay fal kufsi ah oo ka dhacay degmada galdogob ee gobolka mudug ayaa maanta lagu riday xukunno isugu jira karabaash ganax lacageed iyo sidoo kale xabsi u dhexeeya shan ilaa iyo toban sano wariyaha v o a gaalkacyo ayaa warbixintan noo soo diray guddi culimo ah oo horey loogu saaray halka gaaridda xaalka kufsi ee labada gabdhood ayaa soo gudbiyey go-aanada lagu xukumay dhallinyarada shanta ah waxaana dhallinyaradaas oo lix ahaa gacanta haatan ku jira shan halka mid ka mid ah dhallinyaradii kufsiga geysatayna uu ka maqan yahay goobtii falka xukunka uu ka dhacay farxaan faarax dheere oo ka mid ahaa guddigii loo saaray soo dhirindhirinta dhacdadii loo haystay dhallinyarada ayaa v o e-da uga waramay sida maantay uu u dhacay xukunka lagu riday dhallinyaradaasi niyo waxaan odhan karaa saddex xukun baa meesha ka dhacay midi waa mid ilaxiyaay oo ilaahay lahaa xuduudaha in la fuliyo waa kii karbaashka ahaa wiilasha waa la karbaashay qaarkood laba boqol oo karbaash baa ku dhacay qaarna qaarna boqol baa ku dhacay xuquuqna xukunna waxaa xukunkii xuquuqda gabdhahu ay lahaayeen xukunna wuxuu ahaa xukunkii magaranaysaa ciqaabta ahaayo xabsiga ahaa toban sano baa ugu dhammayd shan sanana way ugu yareed magarad dalka waxaa geystay lix wiil bay ahaayeen shan baa gacanta lagu dhigay ninna waa maqnaa ninka maqani wuxuu la xukun yahay shanta kaloo la xukumay magarad
farxaan ayaa v o e da u sheegay in xukunka loo cuskaday shareecada islaamka ayna ku wada qanacsanaayeen ehelada labada jaanib
maalintay dhacday ilaa maantay oo ugu dambeysay dadka hawshaasi ay ka dhacday oo eedeysanayaasha wiilasha dhalay iyo dhibanayaashaba waxaa la isla qaatay shareecada islaamka in arrintaas lagu soo dhoweeyo eedeysanayaasha wiilasha ah waalidiintooda iyagaa soo qabtay iyagaa keenay waxaa la isla qaatay labada jaanibba in shareecada arrintaas ay ku qanacsan yihiin annagu ka guddi ahaan saasaanu haynay ciidan baan u dhiibnay ciidan baa gacanta ku hayay intaas ayagaa ilaalinayay maanta ugu dambeysay baa shareecadii xukunkeedii lagu dhawaaqay xukunkii waxaan odhan karaa meeshaa ka dhacay si shareeco ah oo maaragtay islaamiya ah buu u fulay
inkastoo dhallinyaradii maanta lagu kala xukumay garaaca karbaashka lacagta iyo xabsiyada haddana tallaabadii ugu horreysay ee lagu fuliyey waxay ahayd karbaashka oo laba ka mid ah lagu riday min laba boqol oo karbaash ah halka saddexda kalena lagu fuliyey boqol jaydal waxaana lacagta ganaaxa ah loo xukumay in la siiyo labadii hablood ee dhibanayaasha u ahaa falkii kufsiga cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatanna muqdisho guddida doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen diiwaangelinta murashaxiinta islamarkaana ay siddeed iyo toban murashaxiin aysi soo qoreen axmed xasan colaad ayaa arrintan ka waraystay cabdiraxmaan ducaale bayle guddoomiyaha guddida doorashada soomaaliya waxay maanta tahay maalintii ugu dambeysay ee murashaxiintu ay daraajidooda soo gudbinayeen si fiican bay u socotaa sidii loogu talagalay bay u socotaa
ilaa hadda meeqa musharax ayaad gacanta ku haysaa ilaa hadda waxaan haynaa sideed iyo toban musharax sideed iyo toban musharax oo waraaqoodii dhammeeyey ayaa gacanta ku haynaa
maxaa is leedihiin marka musharaxiintan ood ku qiimeeyeyseen
haddii dad dad eh, u qalmo weeyaan eh, oo eh, soo dhammaystiray wixii looga baahnaa mar hadday soo dhammaystiraanna dee waa dad eh, laayoqo ah inay madaxweyne noqdaan Eh, waxaanan filaynaa in eh, tartankooda wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan oo ay ka duwan yihiin beryihii hore waanu malanaya sanadba sanadka dambaa laga soo wanaagsananayaa Eh, marka wa- way buuxiyeen shuruudihii waxaana weeyaan murashaxiin eh, diyaar u ah inay tartamaan Eh, qofkii wanaagsanina soo soo baxo insha allah
maantii waa markii ugu dambaysay ay isu soo sharxayeen musharaxiinta wakhtigii ugu dambaysay oo laga qabanayay araajida Ee, maxaa xiga marka
waxa xiga waxa weeye berrito waxaan ka shaqayn doonnaa eh, taxliilinta wixiina soo galay marka berri annaga shaqa shaqo hoosaad baan leenahay arrimo kale oo aan soo xaqiijinayna baa jira oo meeshii lagu qabanayay ay ka mid tahay murashaxiinta halka loogu iman doono iyo wixii sidii loo loo loo qaadi lahaa securitygooga sidii loo boojin lahaa Eh, isku tagyo caynkaasaan leenahay berrito haddii la idhaa Eh, maalinta maalinta ku xigtana waxaa weeyaan eh, doodii la qabanayey ee la- la- loo qabanayey murashaxiinta ay iskugu yimaadaan Eh, maalmaha taa ka dambaysana dee doorashadii baa la gelaya qa- qabanqaabadeedii wakhtigii doorashada ay ugu tala gasheen ma is leedahay wakhtigii waa ku qabsoomaysa waa ku qabsoomaysaa insha allah tacaala weli hadda imanka shan maalmood baan yaan dhammaynay soo maaha maalintii lana soo magacaabay maanta waa maalintii shanaad bay tahay maalin walba wixii aan ugu talagallay ayaa qabsoomay sababtu waxay tahay waxa weeye marka hore ayaan ka baaraan degnay waxaas inay qabsoomi karayaan iyo in kale Eh, annagoo duruufaha jooga eh, tixgelinayna Eh, wax waliba sidii eh, loogu talagalbay oo qabsoomeen maanta qofaan leenahay waad ka tagteen haddii aan imikadaa xidhno eh, soo xidhno qofaan leenahay waad ka tagteenoo eh, ku jira saaxadda Eh, ma jiro dadka waan u wada sheegnay wax waliba sidii loogu loogu talagalay bay u socdaan mana arkayo anigu sabab ay- sida kale intaan hadhayna sidaa ugu socon weydo
waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo u warramayey wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulo jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad axad walba ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa inoogu martia daljiraha soomaaliya u fadhiya magaalada tan washington ee dalka maraykanka oo ka jawaabaya su'aalo ku aadan doorkii ay safaaradda soomaalidu ku lahayd dhallinyaradii laga dejiyey magaalada muqdisho arbacadii aanu soo dhaafnay sidoo kalena qadka teleefoonka magaalada muqdisho waxaanu ku beegsan doonaa qaar ka mida dhallinyaradii muqdisho laga dejiyey inay barnaamijka nagala qayb galaan oo ay diljiraha su'aal iyo fikrad waxa ay qabaan ay la wadaagaan ugu horrayn mudane diljire axmed ciise cawad adigoo aad iyo aad ugu mahadsan wakhtiga gaaban oo aanu kusoo wacnay inaad naga aqbasho barnaamijka ka qaybgalkiisa kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu horreynna waxaad noo sharaxdaa wararkan la isla dhex marayo iyo sida ay wax u jiraan arrintan ku aadan dhallinyarada soomaaliya lagu celiyey celinta dadka maraykanka iska soo dhiibay iyo aqbalaadooda in waddanka laga aqbalo sharci ama laga diido in la celiyo in la xiraadaan in la sii daayo wax awood ah oo ay dowladda soomaaliyeed safaaradda soomaaliyeed iyo safiirku ku leeyahay ee ma jirto meelna kama soo gallo arrintaas waa arrin maraykanka ku kooban maraykanka ayaa qofkii yimaada xiri kara qofkii sharci weydiista sharci siin kara u diidi kara sii dayn kara waddanka ka saari kara waddanka u dayn kara safaaraddu meel kama soo gasho taas horta waa inay caddaato waa tahay waad ku mahadsan tahay marka eed sharaxaadda siday wax u dhaceen inta aad ka ogtahay intaan ka ogahay waxa weeye dad soomaaliyeed oo isugu jira in eh, waddankan sharci ka soo doonatay iyo in eh, dembi ka gashay iyagoon weli maraykan noqonin oo maxka- dembigoodii maxkamaddii eh, xabsigoodii dhammaystay ayaa maxkamad maraykan iyo goysay in la celiyo marka waa eh, gartay maxkamad ay goysay in la celiyo ay ahayd maraykana waa dowladda- gartay safaaradda soomaaliyeedna la soo weydiiyey inay u samayso waraaqihii lagu celin lahaa safaaradduna ay waraaqaha u samaysay waa tahay e mudane daljire axmed ciise cawad waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan kuwa la celiyey oo soomaaliya ku sugan iyo dhalinta aad adiguba taqaana ee gala kanada ee kanada ku sugan inaad ku lug leedahay celinta sida hadalka aad u dhigtayna waxaa la eersaday bay leeyihiin aqoonsiga aad siisay adigoo raacinaya inuu dalka nabad yahay oo la celin karo arrintaas maxaa ka jira may aqoonsi ma siinin horta safaaraddu soomaaliya inay nabad noqoto ama dawlad noqoto waa waxa ay tahay in qof kastoo soomaaliya uu ku farxo waa waxa la faadinayo annaguna safaaradda soomaaliya haddaan naga wixii horumar oo dalka usoo kordha waa u sheegnaa maaragtay maxaa la yihahdaa sumcad iyo sharaf iyo iyo horumar intaba waa la jecelahay soomaaliya waana waana kaalintayada inaanu inaanu sheegno laakiin ma jirto immigration aan ku yidhi ama safaaradda qof ka tirsan ku yidhi soomaaliya nabad lamaba weydiiyaanba soomaalidu xoogaa xoogaalnimo xumo dhan baa ahay xoogaalnimo la-aan badan baa jirta dhalinyarada iyagu baahi bay qabaan in waxaan u malaya waa yaryar yihiin oo dowladnimo iyo safaarad shaqadeed iyo ma yaqaaniin hadday ogaan lahaayeen waxa weeye immigrationku qof xiran dalka uu ka yimid kama waraystaan marka soomaaliya inay nabad tahay inaan nabad ahayn nala kama waraysan haddii nala ka waraysan lahaa wax dhan bay ahaan waxaan ka dhihi lahaynba immigrationku nagama waraysan waxay isku khaldiyaan waxa weeye waraysi aan d b c da siiyey ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi wadankii oo aan nabad ahayn maxaa loogu celinayaa marka anigu waxaan ka jawaabayey asylum seekariska waxaa lagu saleeyaa sidaynu kulligeen ognahay dadka qaxootiga doonaya qofka ha qofka in isagu uu maxaa layaha naftiisa khatar ay ku tahay oo mathalan diintiisa ama dhalashadiisa lagu raadsanayo ama dawlad ay caburinayso ay dilayso marka anigu markaan lahaa wadanku nabaddu kaya waxaan ka wadaa waxaan ka jawaabayay su-aasha ah in sida immigrationku u fekero aan qofka maxaa la yihahdaa qofna lagu soomaaliya hadda qof lagu raadsado ama diintiisa ama dawlada disho caburiso ama xirto ama diintiisa lagu caburo ama qabiil lagu dilayo soomaaliya hadda ma jirto anna waa ogahay dadkuna waa og yihiin dhalinyarada issoo dhiibaa og waxaa og dadka ehelkooda waxaa og kuwa hadday rabaan in iska jecel dacaayadda waxaa og dowladda maraykanka ah haddaysan taasi jirinna maraykanka naftoodu ma celiyeen waa tahay maraykanku ma celiyaan qof ka soo cararay oo nafti naftiisu khatar ku jirto mudane haddii dhalinyaradu ay sugin ay xaqiijin lahaayeen taas sharci baa la siin lahaa ma garanaysa aad baa u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaa naga xasuusina waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a noogu marti ah daljiraha soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad waxaanan su-aalo ka weydiinaynaa arrinta ku saabsan dhallinyarada soomaaliyeed ee ilaa sagaashanka gaaraya ee lagu soo celiyey soomaaliya toddobaadka ina dhaafay gudihiisa maalintii arbacada ahayd waxaanu hadda jaleecaynaa qadka telefoonka dhinaca magaalada muqdisho waxaanan rajaynaynaa inaan helno tiro kooban oo ka mid ah dadkii la soo celiyey oo si toosa su-aal u weydiin kara safiirka soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad dhegeysaha koowaad adigoo kusoo dhawaanaya barnaamijka fadlan magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto iyo su-aashaadaba okay magacayga waxaa waaye suleymaan cabdiqani faarax waxaan ku sugnahay magaalada muqdisho waxaa weydiinayaa safiirka mataqaanaa waxaa waaye anaga safiirka horta waxaa waaye face to face aan isula hadalna ma garata waa gartay dhegeystaha dhegeystayaasha u sharax sideed ee kafool kafool isugu isugula hadasheen xabsi baad ku jirtay waana lagu soo musaafuriyey marka nala qaybso intaa aniga dhalinyartii waxaan ku jiray ku xirnayd atlanta georgia nimankiina haystay ninka safiirka axmed cawad waxaa waaye way noo ballamiyeen video calla mataqaana lasoo fadhiisiyey waa isla hadalnay wuxuuna dhahay mataqaana hadda wuxuu afkiis ka sheegaya inuusan dhihin mataqaana dad baan waxaan ku dhahay wadankii nabad waaye annaga maalinka ayadahayd wuxuu nagu dhahay wadankii nabad waaye qof kasta waa lagu celin karaa saas darteed wadankiina ku laabtu yiri ma garatay waa gartay wadankii nabad inuu yahay inuu sheegay wuu sheegay hadda laftigeedana wuu ku adkeysanayaa marka su-aal ama fikir marka adigii safiirkaan rabaa inaan isu kiin baneeyo aan ka jawaabo marka taas su-aal hadda waa niga sheegay walaale waxaan ku yidhi
safiir adoo raalli ah fikirkiisa iyuu kaa ahaa su-aal aan aan weydiino inuuna siiyo salamaan may waa taas lafteeda aan caddeyn ka bixin lahaa walaalo maxaa yeelay ma fiicna in laga sameeyo warka waxaan ku yidhi aniga waxay weydiisay marka hore waxaa la yidhi waxaad ku tiri waxaad tiri dalkii baa nabada marka waxaan ku yidhi immigrationka kuma dhihin dhalinyarada kayskooda laygama soo wareysan haddii layga weydiin lahaa dhalinyarada kayskooda waxaan dhihi lahaaba laygama wareysan baan baan yidhi marka immigration kuma dhihin dalkii baa nabad ee dad- dadka ku celiya marka uu isagu ka hadlayo waxay ahayd su-aal baan uga jawaabaya dhalinyarada waxay yidhaahdeen haddii lala celiyo wadankii eh, nabad kama jirto waxa waxaan ku yidhi eh, may wadanka wadankiini waay haddii laydin celiyo haddaad inta sharci ka heli kartaan nasiibkiin Eh, ku dadaala weliba talooyin eh, waxaan siiyey aan u malaynayo xataa inay immigrationka af soomaaliyan ku hadlayn haddii ogaan lahaayeen malaha hadbiwiba waxaan lahayn waxyaalaha ay ka iska dhigan karaan ka yeeli karaan ka waxaa yidhi haddii wadanka laydinka diido oo maaragtay wadankiini laydin celiyo adduunkii eh, ma gadoobin Eh, waxa weye wadankiini baa ku noqoteen wadankii nabad waaye tusaalan waxaan ugu soo qaatay nin dhalinyaro ah oo markaas ka tirsanaa wafdi eh, dowladda soomaaliyeed oo aan xamar soo dhaafin oo jaamacado online ku barsay oo wasaaradda qorsheynta u shaqaynayay oo dadka soomaaliya usoo usoo gudbinayay eh, qorshaha saddexda sano oo soo socota oo maraykanka yimid oo rabo inuu soomaaliya ku noqdo oo shaksiyad muhiima ka ah maaragtay oo dadkii oo dham ay jeclaysteen suu hadlayay soomaaliyana soo dhaafin marka waxaan u sheegayey niman dhalinyaraha quustaan u diidaya waxaan rajo gelinayay waxaan lahaa haddii aad aad aad diida haddii laydin celiyaba ay dhacdo eh, wadankiina nabadgelyo weeye ilaahay baa og meesha mustaqbalku ku fiican yahay Eh, laakiin marka Wa- marka waa dhalinyarada tahay taasaan u sheegayay waa tahay waa mahadsan tahay waad noo mustaqbalkooda, caddaysay waxaan ku yidhi maahay waad noo caddaysay waad mahadsan tahay Eh, saleebaan eh, maxaad su-aala oo aad weydiinaysaa daljiraha soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad horta niyaha waxaa waaye safaaradda soomaaliya mataqaanaa annaga waxaa ku eedeynaa waxay tahay safaar- waagii hore mataqaanaa soomaalida markay soo gashay meesha een, qaar sharci loo diido iyo waxay isugu jireen qaar sharci la siiyo ha ahaatee mataqaanaa dadkii sharciga loo diido waa lasii deyn jiray ma fahamti waa garta markay ugu badnaato saddex bilood ama ka yara xirnaan jireen waa la iska sii deyn jiray safaaradda soomaaliya waxay waxay- waxaa soo baxday march twenty sixteen yaa mataqaanaa waxaa naloo sheegay inaan leenahay safaarad washington ku taalla marka march wixii ka dambeeyey een, ICE nimanka ice waxay noo sheegeen inaysan lasii deynaynin inay mataqaanaa travel document loo helayaan inay dhaheen mata waxay nagu dhaheen een, nin safiira waxaa idin jooga mataqaanaa halkaas oo soomaaliya oo mataqaanaa travel idin sameynaya qof alaala qofkii lagu amar mataqaanaa in wadanka laga saaro waa laga saaraya wadankiisana lagu celinaya nagu dhaheen waa gartay Eh, marka saleban si aan dhegeystayaasha kale ugu gudubno safaaraddu waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah qofka wadankiisii ku noqonayo ama loo celinayo inay wax la yidhaahdo go home afka qalaad lagu yidhaahdo ama warqad uu wadankiisa ugu noqdo lagu siiyo rabitaan iyo mid wadanka uu joogo eh, ay ay rabto labadaba marka waxaad ku eedeynaysaan inay warqadaa diyaarinayaan mise eed kalaa jirto nin yahow safaaradda soomaaliya waxaan ku eedeynaya mataqaanaa horta wadankii nabad maaha maalinkii airportka aan kasoo degnay laftirkeedii qarax baa ka dhacay hotel dayax oo mataqaanaa intaas qof ay ku nafweysay ugu yaraan afartameeye qof aa ku dhimatay Een, inta ku dhaawacaysana waxaa waaye walaa cadad ma la xisaabi karo waxaa garata soo maa waa garta Eh, saleban aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan u gudbo dhegeystaha kale Een, inta aanan u gudbin eh, safir wax aad ku darsanaysa ma jirtaa Wa- saleban waxa uu ka shanqariyey dalka inuusan nabad ahayn maalintii uu xamar ka degayna ay ay qaraxii hotel dayax uu dhacay adigana aad la socoto dhegeystayaashana intooda badan ay la socdaan may in- taa ka hor horta marka horeto waxaan ka fahmay hadalkiisii safaaradda inuu ku eedeynayo inay jirto marka safaaradda jirideeda isaga hadday hadday dib ku tahay eh, waa arrin kaleeto laakiin safaaradda inay jirto waa horumar usoo kordhay eh, soomaalida wax kaloo ay oo dhiba ay u geysatay dhalinyaradaas inay u doodo ama ay maaragtay eh, dantooda arrintooda danaysana maaha inaan la jirin arrinta ah nabadgelyada khalad baa laga fahamsan yahay nabadgelyada dalka maraykanka oo ay qaxootiga kasoo doonteen qarax waa ka dhaca Eh, dhowr meelood baa qarax ka dhacday ma garanaysa waxaa la yihahdaa eh, inta iyagu xiraayeen xataa ma garanaysa oo dee lagu dilay baris bay ka dhacdaa france ka dhacdaa meel kastay ka dhacdaa marka qarax baa shabaab ka dhacay iyo asaga eh, maxaa la yihahdaa say ukhusayso laba arrimood bay kala tahay immigrationku waxaan aniga macnaynayey waa ku celiyay hadda mar dhaweyna waa macnayay immigrationku qofka asaga shaksiyan eh, adiga hadda eh, wariyaha magacaaga haddii soomaaliya aad tegtid eh, dowlad ama qabiil ama maaragtay maxaa la yihahda qof ku raadsanaya adiga ku taargan gareynaya ma jira shabaabku hadday isqarxiyaan oo ay bedilaan dad mas-uuliyiin soomaaliyeed oo parliamentarian dad kaleeto la yaqaane ay isku qarxiyaanin dhalinyaradan hadduu jiro qof gaara oo shabaabka isaga raadsanayeen inay casekoodaas u bandhigaan maxaa la yihahdaa immigrationka ahayd oo sharci lagu siiyo annaguna waa waa ku taageeray waa u sheegaynay immigrationka laakiin qarax baa maxaa la yihahdaa xamar ka dhacay ama meel kaloo soomaaliya ka dhacay ma muujida ma qeexayso nabadgelyada immigrationku uu uu uu tixgeliyo ma garanaysaa oo laga hadlay marka taasi ma qa- ma ka saarayso meesha ee meeshii qarax ka dhacday inay maaragtay maxaa la yihahdaa nabadgelyo la-aan tahay ilaahay mahadiis nabadgelyo la-aantii soomaaliya waktigii la isasiin jiray ee qaxootiga ka jiri jirtay oo ama qabiil la isu diri jiray ama dawlad eh, la dhihi jiray dad bay cabirisaa ama dad bay xirtaa ama dad bay dishaa ama meelay maaragtay eh, eh, dad bay taagaysaa waxaas hadda soomaaliya kama jirto marka eh, maanta oo dhan waa isaga walahoodi karaa waa la murmi karaa laakiin waxaan u maleeyey eh, inay ahayd inaynu qeexno safaaraddu waxa ay eh, lugooyaa ama dhibaataa ay dadka u geysatay arrin- dhalinyaradaas anna waxaan ku leeyahay wax eh, wanaaga iyo waxtar maahina oo mas-uuliyadda safaaradda ahayd maahina safaaraddu kuma lahayn eh, wax dhib ay dhalinyarada u geysatay keeskoodana xataa wax ay daahisay ama yeeshay iyo celintooda ma jirto Eh, way facilitate garaysay markay khasab noqotay ama waa tahay lagama waa maarmaan tahay noqotay.
wanaagga ka horna waa u dood wanaagga iyo waxtarka waan u imaanaynaaye ee in aad saxiixdaan dukumentiyada ay dhallinyaradani ku safrayaan oo aad siisaan safaaraddu ma u lahayd fursad ah inay ka gaabsato oo aysan dukumentigaa sahlin may may may safaaraddu kama gaabsan karto Eh, safaaraddu qof soomaali ah marka waddanka maraykanka loo diido tusaale tusaalan kuu siinaya arrinta kuusoo dhaweeya adiga dhalinyarada kale to adiga haddaa haddaa jirto haddii hooyadaa cid dariskiina ah ay ku ay kuula sii joogto oo ay kuu dhaqaaleeyaan oo maalin maalmaha ka mid ah hooyada ay qoladii ku yidhaahdaan "Nal- nalama joogayso annaga booseen seexatana uma hayno raashinna uma hayno ee kaxayso kuma khasbi kartid eh, maxaa la yihahdaa eh, ciddii dariska ahayd hooyadaa inay ku hayaan ma garanaysa safaaraddu relationka yani xiriirka eh, eh, waa mid kaa u eg xiriirka ay la leedahay relation- d- dalka maraykanka ah qof soomaali ah marka uu waddankiisa u diido oo yidhaahdo waddankaagii baan ku celinayaa safaaradda soomaaliyeed oo xiriir caalamiya oo adduunka ka dhexeeya dowladaha ka dhexeeya ku joogta ma ku dhihi karto qofkaygii soomaaliga ahaa waad waddankaagii u diiday ma qaadanayo ee waddankaaga ha joogo waad mahadsan Ma- tahay ma dhihi karto dhegeystaha safaaradda.
kale ayaan u Ciddi ahaan gudbayaa isuu bari kaleen.
waad mahadsantahay dhegeystaha kale ayaan u gudbayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdul wadheere waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii laga soo tarxiilay dalka maraykanka maalinkii arbacadana kasoo degatay waa tahay ee su-aal iyo fikir maxaad barnaamijka ku darsanaysaa ama aad daljiraha soomaaliya u fadhiya washington weydiinaysaa su-aasha aan weydiinaya waxay tahay annaga in qof sharciga markii qofka maraykanka loo diido qolada immigrationka eh, maraykanka aysaa loo soo gaabiyaa waa in- waa garanaysaa magacaasa qaabka loo soo gaabiyo marka qofka si dalka looga saaro waxaa loo baahan yahay warqad goohoma inay safaaradiis u sameyso si dalkiis loogu celiyo safaaradda soomaaliya qoladaas marka wa- waxay heleen travel document oo daf- safaaradda soomaaliya samaysay kaasa annagana loo isticmaal in dalkana looga saaro haddii aysan warqadaas aysan helin annagana la- na lagama saari karo tan labaad n fik midda aan xasuusinaysa firka waxay tahay wuxuu nala kulmay n bishii november twenty five november ayuu video call nagula kulmay waxaan dhahnay niyahow annaga haddaad warqada noo sameyso soomaaliyana lagu celinaa haddaadan warqada noo samayna nimankan waqti badan naguma sii hay karaan meesha way naga sii deynayaan ee dalkiina meel lagu laaban kara maahane eneda wuxuu yidhi ani dawladan matalaa ma oran karo dalkii nabad maahan n qof walba oo soomaaliyana ee waxaa wanaagsan oo intiina hadda meesha ku jirta wuxuu yidhi laydinma sii deynayo ee iska soo codsada inaad wadalka ku laabataan haddaad diidaana maanta maalinaad ka jilcantihiin ayaad soo codsan doontaan in laydin celiyo taa waxaa noo sii dheeraad haddana isla january this month january six waxaan la kulannay thabit maxamed ninka ku magacaaban qunsulka ama safiir ku-xigeenka hadal wuxuu nooga bilaabay maraykan wuu idin diiday wadankiina ku laabanaysiin waan idin celinaynaa weliba handadaadu noogu sii dira waxaa kamid ah bisha february qof soomaaliya kuma sii jiri doono yidhi xabsiga dowladda maraykan go-aanay gaartay Waa- dowladda waa soomaaliya gartay waa heshiiska gartay caalamiya maxamed taagan waa gartay marka maxamed waxaas soo daba inta soo dabakacayo ayaa anaga nala soo tarxiilay wax su-aala miyaad qabtaa intani waa intii uu safiirka sharaxay safaaradda howlaheeda in ay mataqaanaa qofkii soomaaliya ku noqonayo ama lagu celinayo ay warqadda go homeka ay siiso laakiin wax su-aala miyaad ka qabtaa waxa aan qabo su-aashaan qabo waxay tahay warqadda annaga waxaan diidanahay in naloo sameeyo warqadda gohomka ahayd safiirkan innagoo ka dhaadhicin xaaladeeda iyo wax walba og ayuu taraafalki noo sameeyey waana lagu soo celiyey marka inta ku harta xabsiyada hadduu warqad dad ka dhaafo waa lasii daynaa laakiin hadduu u sameeyo waddadeena soo raacayaan marka fikirkan usoo jeedinaa waxay tahay inuu iska dhaafo dowlado badan oo xabsigan ku jirna dalalkeeda ay kasoo jeedaan nala jireen intaba waa lasii daayaa waxay ka helaan go-aamo sax safaaradooda annaga taayada wax intaa kama helno marka haddiiba uu warqadaas uusan samayn ee dhalinyarada waxa fiican annaga ku ku baxnay oo soomaaliya ugu laabanay intaa hartayna inuu warqadaas ka joojiyo haddii uu ka dhaafana dalka lagu sii daynayo fikir hamigay usoo bixin way gaarayaan waa gartay aad baa u mahadsan tahay maxamed mudane safir waad maqlaysaa maxamed warkiisa inta badan inkastoo ay u badnayd intii horey aad uga hadashay oo aad sharaxaada ka bixisay laakiin waxaa soo noqotay in dalalka kale ee dadkoodu xabsiyada ku xiran yihiin ay qaarkood ay ka gaabsadaan inayna bixinin warqadda gohomka sidaasna dadku ay fursad ku helaan maxaad arrintaa ka dhihi lahayd walaal hadee wiilkan ardayga ninkan dhalinyarada ah oo waa horta waa u damqanayahay oo waan jeclaan lahaa inuu sharci helo horta waxaan rabaa inaan u sheego adiga iyo soomaalidaba walaalow su-aashiisa toos ugu jawaab ugu hayn baa jirta laakiin waxaan u sheegaya annaga in dadka soomaaliyeed oo maraykanka iska soo dhiiba maraykanku aqbalaan annaga safaarad ahaan waa jeclaan lahayn dan baana loogu jiri lahayn maxaa yeelay hadda waxaanu dad wax badan baan u sheegay arrintaas dad soomaaliyeed hadda safaaradda waxay taageero ka heshaa oo ay ku dhisan tahay dadka soomaaliyeed oo maraykanka jooga iyagaana kaalmeeyo iyagaana marti qaada iyagaa volunteer noo ah iyagaa congaresska maxaa la yidhahdaa xiriirka noogu sameeya marka soomaali noo korarta oo noo badata oo maraykan noo noqota safaaradda faa'iiday ugu jiri lahayd marka annaga hadday jirto si aanu ku kaalmeyn karno in dadka soomaaliyeed isa soo dhiibay la aqbalo ooy maraykan noqdaan annagaa dadka ugu jeclaan lahay maraykanku markay qof soomaaliya diidaan oo la celinayo annaga iyo dawlad kale toonnihi sidaan ogahay hadda anigu dalalka kale inta ku wareego waraaqa ma bixisaanin ma dirteen ma ma ma dhihin ninkaa dhalinyarada xabsiga ku jira siduu ku ogaaday ma aqaano hadda koor waa maqlay kuwa dhahaya gaano iyo dad baa laga sii daayo dadkooda safaaradooda diiday laakiin anigu hadda taa kama jawaabi karo anigu waxaan kuu sheegi karaa safaaraddu qof dalkaagii u dhashay tusaale hooyadana waa aniga haddaa tidin qof dal soomaaliya u dhashay dhalinyaradu waxaysan kuu sheegaynin idinkuna malaha idan weydiiya dadku weydiinaynin adiga safaaraddu waxay waraaqadaha kuu samaysay adoo kayskaagii socdo mise iyadoo kayskaagii intaad safir dhalinyaradu arrintaa way caddeeyeen iyadoo la diiday inaad waraaqada samayseen way caddeeyeen ma cadeynin walaalo way la diiday way caddeeyeen ayagoo la diiday oo abiil maray oo la diiday oo abiil maray oo la diiday oo la yidhi waa laydin dhoofinaya oo maxkamad ay amartay in la dhoofiyo annaga marka keliya na lala soo xiriiro markaas wey nalooma sheego nalooma sheego inta kayskoodu socdo nala kalama tashado nalama wargeliyo annagaa raadina oo xabsiyada ugu tagno waxayna handadaadna ma samayna anagu ma handadi karno wuxuu markuu kuu sheegayna run maaha ama ama fahamkiisaa yaraa oo markii sheekadiibuusan wada fahmin ama hadee waa nin jeclaan lahayn marayka laga dhiiba wuxuu rabu iska dhahaya waxa weeyaan annaga waxaan ku nidhi aniga saabitba waxaanu ku nidhi waxay kuleeyihiin handadaad weeye ama waxaanu ku nidhi haddii laydin diiday oo maxkamadi idin diiday waa laydin celin doonaa maray noqotaba marka waxaa idiin fiicnaan lahayd intaad xabsiga ku waari lahaydeen oo wakti idinka dhumi lahaa kolley haddii laydin celinayo kolley haddii maraykanku isa waddanka idinku soo daynayo laydin celinayo waxaa idiin fiicnaan lahayd inaad inaydaan xabsigii ku daahin oo aad aad dhaqso tagtaan waddankiinii nasiibkii waa saa noqday waddankiinii
waa tahay waa tahay daljire axmed axmed number two no i have to make this point number two waxaan ku nidhi waxaan isku dayaynaa haddaad weli idinku rajo ka qabtaan inkastoo rajo aysan anaga noo muuqata ahayn in la in la in laydin sii daayo ama xabsiga inaad ku jirtaan su-aashan waxaan isku dayi doonaa inaanu meermeero ma diidi karno inaan waraaqa idiin samayno laakiin waxaan samayn karaa waa wa waxaan ku ku ku andacoon karaa waxaan waxaan u sheegi karaa focal pointiga iyaga electionada socda soomaaliya ka socda maraykanka ka socda electionadu ha dhammaadeen ha dhegeystayaal badan baa ku sugaya waxaan rabaa inaan ayaga u gudbo adoo raalliga waa yahay walaal hadda waxaan rabay inaan inaan kuu sharaxo waxyaabaha aanu aanu isku daynay inaanu xataa daahino kayskooda marka waaya Wa- waad waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan soo dhaweynayaa dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ka soo hadlayso ee kusoo dhawow idaacadda Een, walaal aad baad umahadsan tahay Een, waxaa la dhahaa magacayga axmed maxamed axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho lamber afar waxaan kamid ahaa dhalinyaradii sagaashanka ahaa ee la keenay maalinka arbacada ahaa ee nasoo dhaaftay safiirka soomaaliya arrimaha uu soomaalida u geystay waxaa kamid ah inuu dad een, aan soomaali ahayn uu travel document usoo sameeyey oo uu kusoo tarxiilay oo ay nala socdeen oo diyaaradda nala saaraayeen oo etoobiya kilalka shanaad kasoo jeeda safaaraddiisa ay dhinay soo siisay safaaradda soomaaliya waxay noqotay safaarad loo adeegsado dadka afrikaanka ah weliba is- eh, east africada ah een, sida etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya safiirka soomaaliya waxaan ku eedeynaynaa haddii uu u sheegi lahaa dalka maraykanka inuusan waddanka ammaan ka jirin markay u tagaan ee ugu horeysa ay dhahaan safaaradda soomaaliya waxaan rabnaa inaad dad soomaaliya ku celisaan hadduu dhaho ma celin karno ammaanka hadda ma fiicna dhalinyarada soomaaliyeed lama soo celinin laakiin axmed cawood isagoo fiirinaya konton iyo labada dollar ee fiiga ah ee lagu sameeyo travelka iyo asaga wuxuu codsaday dhalinyarada soomaaliyeed ee ku jirtay xabsiyada in loo soo gudbiyo leyskooda si uu maxay ahayda travel ugu sameeyo talabaad axmed cawood wuu ku tacadiyey dhalinyarada ku jirta xabsiyada ee soomaalida ah ice qofka ma sii dayso ilaa ay safaaradiisa oga cadayso inay maxay ahaydeen waxba u sameyneynin waxna ma sameeyo oo safiir awood leh oo qofka awoodiisa maxay ahayd meesha uga saari kara maaha waxna ma diido oo safiir run sheegaya oo maxay ahayd xaqiiqda wadanka taalla sheegaya maaha taa haddaan faya- eh, faahfaahiyo oo maxay ahayd aan caddeeyo asagana wuu imaqlaa caalamkana waa laiga maqlaa soomaaliya o dhanna way maqashaa safaaradda waxay xaq u leedahay siduu asaga hadda sheegayo hadday muwaadinka soomaaliyeed celinayso inay u samayso travel travelka laakiin ma aha in uu ice ku caawinayo iyo maxay ahayd deportation officerada waa wuxuu ku caawinaya muwaadinka soomaaliyeed ee maxay Maxamed- ahayd maxamed waa waad mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay ee dhaliilo badan baad soo jeedisay marka si aniga iyo safiirkaba aysan nooga kala dhumin aad baad ugu mahadsan tahay safiir ee, tan mataqaanaa inaad immigrationka iyo laanta socdaalka aad kala hadashay dalka inuu nabad yahay iyo inuusan nabad lahayn horaad u qeexday waxaa la yidhi afjooga looma adeegee kusoo dhawow maxaan ka jawaabaa hadde ninkan waxa uu sheegay oo dhan waan kuu sheegay badankeeda ma jiraan wuxuusan ogeyn buu ka hadlay dadka wadankii baa nabadgelya ka jirin ma dhahno dadna lama xiriiro immigration waxaan ku yidhi dhalinyaradaas haddii lasii dayn kari lahaa annagaa dil noogu jirta annagaa ugu horeyn lahayn oo dadka dil haddana intaanu u qabanay isaguna yani intaanu u doodnay ilaahay baa og eh, qof u qabtaan ma jiro dad marayk wuxuu waxaan keliya oo aanan eh, maogtahay waxay ka mid tahay eh, xogaalnimada daljire laba Aqoon darri- arrin aqoon darri aqoon darri iyo jaahilnimo kuma sheegayo laakiin wax badan oo isan ogeyn bay ka hadlaan hadda sharciga maraykanka iyo suu yahay iyo safaaradaha iyo sharci waxaasu ka sheekeynaya marka anigu taas aadimiyo laakiin waxaan kuu sheegayaa anagu waxaan safaarad ahaan waxaanu qabano iyo kaalinta iyadu waxay tahay wuxuu kuu sheegay si fiican baad u qeexday safaarad ahaan waxaad qabateen iyo kaalintiina waxay tahay laakiin laba dhaliil baa jiro laakiin hal saac buu hadda adiga kuu khudbeynayay mana aada weydiin wuxuu sheegaya oo iska caysanayay oo iska maaragtay ed- ed- eedeynayay marka Waan- waxay ahayd in eh, maaragtay waxaan waan waxaan rabaa kugu inaan kuu khilaafsanahay inuu sheego.
caytamay Waxaan rabaa laakiin inaan kuu sheego, hadalkiisa laba dhaliil buu sheegay waxaan ku labadaa sheegay.
dhaliil inaad ka jawaabtaa ii muhiima inta kale waan waxaa isla hadalkiisa garanaya ku jir- waxaa hadalkiisa ku jir- may inta badan waa ka jir- waxaa hadalkiisa ku jiray dad kenyaana iyo dad etoobiyaana iyo bu- bu- bu- sharci u sameeya dad afrikaana sharci u sameeya marka iyadana waxba kama jirto ma garanaysa in fact eh, had- asagu hadduu yahay Soomaa- hadduu yahay qofaan ke- eh, ama kenyaan ama etoobiyaan oo aan sharci u sameynay ha noo sheego siday ku dhacday Soomaali- Laakiin hadduu wax kale oo og yahay ay jirto oo wax wax kale dad kale hadduu hadlayo dadka kaleeto ha noo- mogtahay waxaa fiican caddayn iyo in wax waayahay ogaantaada lagu hadlo.
ogaantaada soomaali etoobiyan iyo soomaali kenyan oo aad dukumenti u samayseen ma jiro may walaali si anaga etoobiya ma immigration kuwa nooma keeno waxaan soomaaliya khuseynin ma garanaysa so the immigration will not bring us nooma keenayo documents ethiopia laakiin soomaali bay isku dhiibi karaan eh, mudane cawid ayagoo soomaali etoobiyan soomaali kenyan ah marka maxaa rabtaa inaan sameeyo aniga marka hadday documentieskoodi ay iyagu isku dhiibeen oo case ku raadsadeen inay soomaali yihiin yah hawdhow ay eh, anigu ma seeraan ku gartaa marka maxaan maxaan ka Soomaaliya- qaban waayahay aad ayaad u mahadsan tahay mudane daljire haddana dhegeystaha ugu dambeeyo aan siiya fursad walaal adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a asalaamu calaykum ummadda dhan waan idin wada salaamaya xuseen sheekh xasan baan ahay waxaan deganahay nawaaxigan washington virginia area waxaan rabay inaan fikrad ahaan kusoo darsado waxaad moodaa ummadeenu iyo communitygeenu inay waxyaabo badan oo informationku si si wanaagsan aanay u wada haynin dhalinyaradan laleeyahay dalkii baa lagu celiyey iyo doorka safaaradda soomaalida ee washington ka furan ay kala qaadanaya waa kala laba policygu waxa weeji nin dee soomaaliya oo ama maraykan soo galay si oo ama ha kusoo galo qaxootihaan ama gobollo kale ha ka soo gale haddii mar halkan lagu qabto oonu dee basaboor hagaagsan basaboor soomaaliya iyo visa uuna kasoo qaadan dalkan uu maraykan kusoo galay safaaradda soomaaliyeed waxba uma qaban karto axsaan hadday u sameeyaan qolyahan dowladdan maraykanka ee department of homeland securityga iyo waa haddii ay u weydiiyaan safaaradda soomaalida ama safaaradda dalkaaba haddii ay siin karaan waxaan la yidhaahdo traveling documentska dalkii dalalkooda dhalinyaradii dalalkooda lagu cabin karo laakiin ilaa shalay ilaa ilaa daraada soomaalida waxay isla wada maraysay safiirka maxayga iyo safiir baa celin kara iyo safiir soomaaliyeed awood uu niman jeelal sooma maraykan ku jira uu ku celin karayo walaal ma jiro ya waa gartay marka hadalka haddii si kale loo dhigo waxaad leedahay safaaradda doorka ay ku lahayd arrintaasi waa inta wanaaga ah ee inay asxaan u sameeyaan warqad lagu celiyay ay u sameeyaan miya dowla dowladdan maraykana shan ilaa hadda sanadkii shan iyo labaatanaad baa igu socda meesha intaa maalin el salvador baa dhalinyarada loo dalalkooda loo masaafuriyaa mexicaankaa la celiyaa east europeanka oo dhan baa la masaafuriyaa marar inta badan qasabku maaha dowladda maraykanka ninka jeelasheeda ku jirta inay safaaraddii la xidhiidho sovereignity-ga maraykanka ayay u tahay hadday ay ixsaan u samaynayso waa tahay nadooda way la xidhi laakiin sidan ay soomaalidu qolyaheena warwax iska badan warxumo tashiilkee safiir baa halkan ka celinaya iyo walaalay soomaalay inaka hore isku baabi'inay eedan aan iska kala dhaafno aad iyo aad ayuu umahadsan yahay xuseen sheekh xasan mudane safir adiga ayaa waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka marka waxaan jecelnahay inaad gunaanadka maxaad ku gebagabayn lahayd oo arrintan aad is leedahay hoosta ayaad uga xariiqi kartaa walaa waxaan ku gebagabayn lahaa horta marka hore aan kaaga mahadnaqo maxaa yeelay si xun wax tilmaamid iyo xogaalxumo badan baa jirta qofkii isagu dee niyad xumo u hadlaya waa meeshiisa iyo maaragtay soomaalidii qalbi xumo wado laakiin waxaan u qaadan karaa dadku inaysan xooga xoogaa lahayn marka idaacadiin oo kaleeto inay barnaamijkan oo kale samayso waa uga mahadnaqayna anagu safaaradda haddaan nahay waxaan ku gebagabeynayaa hadalka iyaga walaalo anagu safaarad ahaan dadka soomaaliyeed baan u adeegnaa dadkooda aan jecel nahay kheyrkooda aan jecel nahay wanaagooda aan jecel nahay marka dhalinyaradaas qof kastoo soomaaliya meelu joogaba dantiisaan ka shaqaynaa kama shaqayno waxyeelidooda marka laakiin wixii sharci ah oo aan la dhaafi karin oo ah qof soomaaliya wadankiisii loo celinayo in documentis markay maxkamad amarto in wadanka laga saaro safaaraddu waraaqaha uu ku noqonayo inay u samayso kama fursan karto aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mar labaad dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenna aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa dhegeysiga iyo weliba ka qayb qaadashada barnaamijka sidoo kale waxaan mahad gaara u celinaynaa daljiraha soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga nimaadno jaamac buula jaamac iyo weliba barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha haatan aan idii kala baxo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal maansada soomaalida oo ku kooban gawciga geeraarka jiiftada iyo heesaha dhaqanka ayaa la soo gaaray sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii maalin isla xilligaas ka mid ah ayaa sida la yidhi meel boorama iyo jabuuti u dhexaysa waxaa ku jabay gaari uu wada ka ahaa nin allaha u naxariistee cabdisiinamoo la odhan jiray dabadeedna kolkii uu isagu cillad bixin waayey farsamada baabuurta cid ku dhaantaana ay waddada ku soo mari weyday ayay noqotay goobtaas cidla ciilsilada ah inuu dhowr habeen ku nagaado malahayga gaarigiina ka tegi waa meeshiina wuu ku cidlooday markaas buu u baahday wax uu ku madadaasho dabadeedna wuxuu laacay tanag markaas agtiisa yeel oo bidqaraxda baabuurku ay ugu jirtay isaga oo tanagii faraha ku garaacaya ayaa cod habdhac wanaagsan lihi uga soo baxay markaas buu ku qaaday meelisyo uu kaga calaacalayo xaaladdii uu ku sugnaa iyo wixii uu gocanayay wuxuu yidhi balwooy balwooy hoy balwooy waxaa ibaleeyey baabuur balwooy hoy balwooy waxaa ibaleeyey boorame isagu way ku dhaafaysaaas ma uu lahayn hase ahaatee kolkii la maqlayba dhallinyaradiibaa inta la booday magaalooyinkii ku fidhisay haddiiba waxaa lagaga raystay cayaarihii dhaantada iyo batarku ay ka midka ahaayeen ee habeenkii oo keliya la tuman jiray welibana lala fogaan jiray waxaa la helay iyada oo la iska fadhiyo wax aqalada gudahooda lagu tuman karo iyada oo aan habeen iyo dharaar loo kala eegayn balwo ayaa loogu waqlalay gadaalkiina waxay noqotay hooyada heesaha soomaalida ee casriga ah qalabka muusigana lagu tumo laakiinse dhaqankaas cusub ee soo kordhay qaybaha bulshada soomaalidu uma ay wada bogin durbadiiba waayeelkiibaa sharaystay waxaase ugu daraa wadaadada qaarkood oo dagaal aan waanwaan lahayn kala hortegay waxay ku macneeyeen balwadu inay tahay anshax diinta ka horjeeda oo looga gol leeyahay uun dhallinyarada iyo hablaha da'da yar in lagu fasahaadiyo waxaaba jiray culimmadii xilligaas midkood oo qol uu hargeysa ka deganaa mid ku dheggan loo rogay bar kulan ay ku tuntaan dhallinyaradii heellada ku daadatay oo rag iyo dumarbar ahaa dhawaaqa muusiga iyo codka hooballada ayuu dareensaday markuu damcay inuu waaniyena wayba ku jeesjeeseen dharaartii buu ka cibaadaysan waayey habeenkiina wuu ka ladi waayey dabadeedna wadaadkaas oo la odhan jiray sheekh maxamed xasan ayaa tiriyey gabay carabi ah oo guud ahaan israacinta nolosha adduunyada uu dadka ku nacsiinayo hase ahaatee qaybaha ugu horreeya ayuu balwada intuu balaayo ku laqbeeyo iyada iyo inta ka daba dhacdayba ku cambaaraynayaa isaga oo weliba diinka baxna ku tuhmaya waa qasiidadii uu ka bilaabi jiray ilaahii yaa ilaahi irxam wasallimnaa min albalwa muddo gaaban kadib balwadii waa laga diga rogtay waxay u xuub siibatay heelo oo xagga midhaha balwada kala mid ah kana kooban tixa miisaanka dhaantada lagu curiyo markaas bay ku luuqeeyeen iyaga oo u tumaya dhowr shay oo ka mid ah qalabka muusiga reer bariga kaasoo waayadaasna dalka dibadaha ka soo galay gaar ahaan magaalada cadmeed waxaa qalabkaas ka mid a kabanka dafka darbuugada iyo foorida erayadeeda ama meedisyada lagu qaado oo isku mid ah ayay haddana u sameeyeen laxamo kala duwan dabadeedna si loo kala garto magac gaara ayay heello walba u bixiyeen heellooyinkaas oo badnaa waxaa ka mid ahaa jawhariyo luul subcis rifdoor raaxeeye ila dheel beer dilaacshe jiib saddex qayd iyo kuwo kale ujeedda ahaan jacaylka oo qura ayuu hal abuurku heellooyinka kaga hadli jiray taasina waxay sababtay in mararka qaarkood wadajirkooda loogu yeedho qaraami ama qaraam oo afka carabiga jacaylku ah waxay ku habeyn jireen codad aad u macaan laguna qaado tudcyo gaagaaban iyo meedisyo dabacsan oo aad u gelgeli kara haba yaraatee dareemada qofkii codadka dhadhan kale macaansigooda uu eebbe uu xun ka siiyey badanaa dulucda midhaha heellada oo sida dhaantada meediskeedu laba dhudood ka kooban yahay waa calaacal aad u daran iyo jacayl mar walba uu hal dhinacda saxariirsan yahay mar walba qofka aan jacaylka u dabcin ee midka jacayl ku gacan sayra waxay raacin jireen nabsi oo ah awood dahsoon oo siday soomaalidu qabto u hiilisa kolba ruuxii gardarro loogu taag sheegto ama kolka laga waxroon yahay aan gacan la siin tudcyadii ugu caansanaa ee heeladana waxaa ka mid ahaa halkaad qoontay way iqiiqdaayo qofkaan arko waan ka qariyaa haddii aad ubax tahay mid aada u uro oo udgoon badan baad ahaan layd bogayga waran baad bareer ku jartoo bagaanad ii disho aanad ii bixin ayaamaha nafsigu ma eexdaanoo iminka anigaa ilmaynahayee bilaynood adina maalin oydaa magool sida balwadii ka horreysay iyo si ka daranba inkastoo loo qoonsaday haddana deg deg ayay heeladii meel walba uga dhacday dalkiina ugu wada fiday badanaa midhaheeda iyo laxamada lagu qaadatoona lama kala sheegan jirin taasna waxay kaga gedisan tahay noocyada kale ee maansada soomaalida sidoo kale hobolladii heellada qaadi jiray waa u sinaayeen haddiiba cid lagu magacaabana waxaa lagu magacaabi jiray kolba fanaankii laxanka u yeelay heesaa waliba hadba tii uu doono ayuu ku luuqayn jiray iyada oo aan lagula yaabin taasna waxay kaga duwanayd heesihii ka dambeeyey oo tu walba looga xishoon jiray fanaankii lagu bartay waayadan ka horna fanaan kale intuu ku dhiirado inuu ku luuqeeyaa ay ahayd ceeb laga siqoodo sidii la filaayey heelladii iyo dhallinyaradii guryaha gudahooda ku tuman jirtayba waxaa ku kacay waayeelkii iyo culimmadii geyiga joogtay mararka qaarkood waxayba ka dacweyn jireen xafiisyada maamuladii gumaysiga ee dalka ka jiray waayeeladaas oo awal hore waalid iyo wadaadda u badnaa waxaa moogan ku soo biiray raggii gabyi jiray oo iyaguna dareensaday heelooyinkii haddiiba gabayadoodii hareeyey loogana bayray hal abuuradii haddaba isku dayey in heellada iyo dadweynaha ay isnacsiiyaani ma yarayn waxaana ka mid ahaa cabdilaahi suldaan timacadde oo isla waayadaa gabay uu tiriyey alartiisa ku weeraray dhallinyaradii qaraamiga ku heesi jirtay isaga oo ku eedaynaya maansadii soomaaliyeed inay gacmahooda ku dhimatay waa kii lahaa in dhoweydba quruxdiisa gabay qaadis ma lahayne wax waliba qisuu leeyahay ee qariya maamuuse qawaaniinta maansaduna waa qalad la-aan sheegay halkan xarafku kuu qabanba waa laga qandoodshaayee maansada qaraamigan yaryare qayliyaa dilay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinayey waxaana uu gebagabo u ahaa idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ay si wada jira halkan uga soo jeedinayeen cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan dhinaca farsamada waxaa inoo joogay bashiir abikar intaan mar kale hawada kusoo noqonayno berri saacaddu markay tahay lixda iyo barka waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.